munaasabadan ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad siddeetan arday oo baratay xirfadaha kombiyuutarka iyo culuumta caafimaadka ayaa lagu qabtay degmada gurceel ee gobolka galgaduud ardaydan ayaa ka qalinjibiyey macadka denjira international academy ugu horeyn waxaa munaasabadan hadal ka jeediyey maamulaha guud ee macadkan injineer cabdirasaaq cusmaan ciise iyo sidoo kale cabdi sikre ibraahim oo ka mid ah macalimiinta macadkan alaikum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu bacdi salaan aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha baha saxaafadda mas-uuliyiinta aqoon-yahaniinta dhammaan qalinjibayaasha iyo dhalinyarta inta yani wejiyadu ay soo gaarayaan oo yani u wada jejeedaysha waa mahadsantihiin laakiin waxaan rabaa xirfadda ha ahaato caafimaad ha ahaato combyuuter yani xirfaddu yani muhiimaddu maahan inaad combyuuter caafimaadba kaliya baratid haddaa cilaasaar baratid yani baran kartid haddaa artiska baratid haddaa tusaalahaan kale sida loo sameeyo yani sawirada iyo video editka loo sameeyaa baran kartid haddaa baran kartid sida loo furfuro combyuuteraadka iyo taleefanada yani aad ku aadid waxaan caawa halkaan isugu nimid xafladda qalinjibinta ardayda danjir dufcaddii labaad munaasabadan oo muujinaysa dadaalka iyo himilooyindarteed ardayda qalinjibiyaasha waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad aqoontiina sii hormarisaan ood bulshadiinnana uga faa'iidaysaan waalidiinta ee ardayda qalinjibisay ayaa muujiyey farxaddooda ku aadan dadaalka ay soo wadeen iyagoona ammaan iyo mahadnaq u jeediyey maamulka macadka ay ka qalinjibinayeen danjir waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waanii salaamay dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda ardayda mucalimiinta waxaan ku salaamay salaantii islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cawada aad ayaa ugu faraxsanahay inaan la kulmo ama aan hortooda kasoo muuqdo wejiyadan aadka u quruxda badan ee kala duwan waxaan idin leeyahay mucalimiinta waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol oo ugu horeeya ustaadkeena ustaad cabdirasaaq qamise a u taqaaniin indhacde ustaad aay aad iyo aadaan u mahadsan tahay juhdigaa nagu soo bixisay iyo waqtigaa nagu soo bixisay waan kaaga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol teeda kaleeto waxaan halkan ugu mahad celinayaa oo heerkan isoo gaarsiiyey hooyada ifoos warsame maxamed mar kale waxaan rabaa inaad igu sacbisiin gudoomiyaha midooda ardayda degmada gurceel xayir faarax barre oo munaasabada ka hadlaya ayaa maamulka iyo macalimiinta macadkan ah u mahad celiyey madaxda iyo maamulka akaadamiyadda danjir mas-uuliyiinta iyo akhyaarta qiimaha badan ee kasoo qayb gashay ragga dhallinyarada ah ee akhyaarta ah ee qiimaha badan ee xafladda fadhiya warkaygu saddex qodob ayuu noqon doonaa haddii ilaahay idmo qodobka koowaad waa hambalyo qodobka labaad waa dardaaran qodobka saddexaadna waa duco marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa ardayda quruxda badan ee gabdhaha iyo wiilasha leh ee ka qalin badelanaya akaademiyadda danjir qaybta caafimaadka iyo kombyuutarka
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وغورين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قف والبا مدحدا مسؤوليينتا علمدا ardayda macalimiinta macadka danjir iyo guud ahaan kasoo qaybgalayaasha ee muga iyo miisaanka iyo qiimaha badan leh waxaa ku salaamaya qof kasta salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu bacda salaam hadal badan ma aqaano hadalka waa lagaga fiican yahay meesha warsoo ka istaajiyo mahane waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahad celiyo allah subxaana wa tacaala si nabdoon suukaana keenay madax yani kulankan aadkii aadka u qiimaha badan marka labaad waxaan u hambaleynayaa ardada run ahaantii wejiyaha wejiyada quruxda badan leh ee caawa ka qalin jibinaysa macadka soo jireenka ah ee danjir ee kuliyadaha kala duwan ka qalin jibinaya u faa-iideeyana noqda macadka danjira international academy ayaa ka mid ah macadyada ku yaala degmada gurceel ee gobolka galgadood